xarakada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax miino oo saaka ciidamo ka tirsan kuwa amisom lagula eegtay nawaaxiga wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho war qoraal ah oo al-shabaab ku baahiyeen baraha internetka ayay ku sheegeen in qaraxaasi ay ku dileen ilaa afar askari oo ka tirsanaa ciidanka amisom sidoo kalena halkaasi ay ku gubeen mid ka mid ah gawaarida dagaalka sidai hadalka u dhigeen ma jiro ilaa hadda wax hadal oo ka soo baxay taliska ciidamada amisom oo ku aadan qaraxaasi balse had iyo jeer al-shabaab ayaa weerar dhabagalah ku qaada ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda xilliyada ay saga kala gooshayaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya